Suuqweynaha magaalada Muqdisho iyo waliba Usaaqa qaabiyaya akoolon ku hadalaya isku xirka suuqyada ganacsiga walibana ku qayb galaya aqoon-yahano ganacsata dhalinyarada walkubaradaasa jaamacado magaalada Muqdisho intii kulanka uu is dareeraya waliba dadka ku qayb gali uu suuqweynaha Muqdisho oo qawadahaya kulanka saddexaad isku xirka ganacsiyada yaryar waliba uu sahal wadaagaya sida liniskiri kara ganacsiyada dalka iyo faa'iidada iyo in leeying ah bulshada gudoomiyaha guud ee suuqweynaha Muqdisho Caashe Cabdullaahi Xabiibullah oo warbaahinta la hadlay yaa waliba iyo ku warbiidaya kulankan iyo ahamiyadda is in leeyaha ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan haansho yaryara faa'iidada uu leeyahay wuxuu isku xirayaa dhammaan ganacsiyada dhexe iyo sare intaba haddee ganacsiyada isku xirmaan waxaa la ogaanayaa baahida madaba bulshada ee u baahan tahay waxaa batay baryaha dambe ganacsiyada la furaayo ayadaan loogu beysgaraynayn baahi mar walba waxaa loo baahan yahay business haddii la furaayo in baahi lagu beysgareeyo haddii marka businesyada ay yeeshaan kulan ay ku wada xiriiraan waxaa ogaa waxay ogaanayaan businesyada hadba jira caqabadaha lagu guuri karo iyo kuwa maqan intaba insha allah bulshada wuxuu wuxuu u leeyahay maadaama ayna ganacsiyada imaadaan ee isku wareystaan waxaa soo baxaya baahida ay u baahan yihiin bulshada waxaana soo bixi doona hadba in la daboolo caqabadaha in la daboolo baahida ay u baahan tahay bulshada ku qaybgalyaalkii aqoonto lahaye arrimo ganacsiga ee kulanka ku hadlay yaa sheegay intan kaalin weyn ku qaada doonta kobcinta dhaqaalo iyo sidii la dhiirigeli lahaye ganacsatada yaryara
gooni ahaan iyo bulshada soomaaliyeed si guud ahaan taasoo saamaxaysa inuu suuqyo cusub dalka uu kusoo biiro oo la helo communication ama goobo ay ku kulmaan ganacsatada iyo bulshada iyo ganacsatada guud ahaan yani si guud waxaad dareemaysaa in oo ganacsiga dalka uu horumar fiican uu ku socdo aad dareemaysid inay dhalinyaro badan ay suuqa soo galayaan afkaaro cusub in la corinayo ganacsiyo cusubna ay suuqa kusoo biirayaan taasoo tilmaamaysa in mustaqbalka magaaladan uu aada u fiican yahay
inaan bogaadiyo muhiimadda ay leedahay in la ganacsado oo ama qof wax bixiyo supplier aad noqotid ama qof consumera laakiin aan ku ekaan inuu wax un isticmaale laftigiisa ka ganaciyo isticmaalka laftigiisa ee sida hadda saaxiibkay wakiilkii afram swits uu ka dhawaajiyey badeecooyinkii adeegyada la iibinayo inay noqdaan muhiimadda ay leedahay inay noqdaan kuwo dalka gudihiisa ka yimid haddii wax la dhoofinayo ay noqoto in wax la dhoofin inay noqdaan ayaga dibadda loo dhoofiyaan dibadda qashin laga keenin dalkan uusan noqonin suuq qashinka lagu soo daadiyo adduunka maanta jooga si gaara qarniga kow iyo labaatanaad wuxuu ku tartamaa oo uu gaaray heer ay ganacsatada dal kasta ay hagaan siyaasaddiisa ay jaangooyaan sirdoonkiisa ay jaangooyaan siyaasaddiisa arrimaha dibaddana ay jaangooyaan